wafdi ka socday xukuumadda ankara ayaa maalintii khamiista aynu soo dhaafnay gaaray dalka itoobiya kuwaasoo soo dhoweyn diiraan u sameeyey wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda xabashida itoobiya war qoraale oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda itoobiya oo lagu baahiyey ibraahi internetka ayaa lagu sheegay inay ka wada hadleen iyaga iyo wafdiga turkiga sida ugu fudud ee itoobiya ay ku qaadan karto qaybta badda soomaaliya ee loo saxeexay wufuudan oo horboodaya burhaanudiin duraan oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga kuwaasoo niyada u qaboojiyay inay dhowaan la wareegi doonaan qaybo badan oo ka mid a badda soomaaliya bayaanka ayaa sidoo kale lagu xusay in wasiirka arrimaha dibadda ee itoobiya uu muujiyey siday u go-an tahay in si buuxda loo tixgeliyo oo loo hirgeliyo damacooda guracan ee badda soomaaliya wuxuuna ugu mahadceliyey dowladda turkiga doorka ay ka qaadatay fuudeynta heshiiskaas xaaraanta ah heshiiskii ka dhacay ankara oo ay ka qayb galeen madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya ninka lagu magacaabo abiy axmed iyo madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud koob iyo tobankii bishii labay tobanaad ee sanadkii tegay ee labada kun afar iyo labaatanka si buuxdana uu xasan sheekh maxamuud oo qalinka ugu dugay in itoobiya marinbadeed rasmi ah laga siiyo xeebaha soomaaliya sidoo kalena ay gebi ahaanba ay daaqada ka tuuraan khilaafkii yaraa ee kala dhexeeyay dowladda federaalk iyo itoobiya kaasoo maslaxeynteeda kaalin weyn ka qaadatay dowladda turkiga oo u fududeysay inay labadan dowladood wada kulmaan madaxweynaha dowladda federaalk ninka lagu magacaabo xasan sheekh maxamuud ayaa isagoo ka ambaqaadaya heshiiskaas xaaraanta ah ee ka dhacay dalka turkiga waxa uu safar deg deg ah ku aaday magaalada adisaba koob iyo tobankii januari ee bishii tagtay ee laba kun shan iyo labaatanka halkaasoo si weyn loogu bahdilay fadeexad weyna ilaayo iminka ay dul hoganayso kadib markii uu salaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada badda ee abiy axmed oo dhoolatusyo heerkooda sareeye loo soo bandhigay xasan sheekh maxamuud kuwaasoo loogu diyaariyey garoonka weyn ee magaalada adisababa ee caasimadda waddanka itoobiya heshiiskan boorka iyo bandiirada u sita ee la magacbaxay oraahdii caanka ahayd abiy axmed xoog iyo xeelo taas oo marar badan baarlamaanka waddanka itoobiya uu ka sheegay iyo m o u-ga maamulka la baxay somalilan ay itoobiya ka wada hadleen bilowgii sanadkii labada kun afar iyo labaatanka kaasoo muuse biixi oo ahaa madaxweynihii hore ee maamulka la baxay somalilan labaatan mayl oo ka mid ah badda soomaaliya uga saxeeyay dowladda xabashada itoobiya si madax bannaan loogu aqoonsado maamulka waxaa loogu yeero somalilan loona kala jiro dalka soomaaliya laakiin muuse biixi iyo abiy axmed ayaa riyooyinkii dhalanteedka ahaa ee ay soo dhodhoobayeen ayaa waxaa ugu dambeyntii gaashaanka ama ganafka ku dhuftay bulshada soomaaliyeed kuwaasoo gebi ahaanba ka biyo diiday in badda soomaaliya qaybo ka mid ah la siiyo dowladda itoobiya oo sida aynu ognahay itoobiya iyo soomaaliya uu kala dhexeeyo dagaal soo jireen ah saraakiil iyo askar aad u fara badan oo ka mid ah ciidamada itoobiya dhegta dhiiga loo daray